Gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin ayaa xariga ka jaray xarun caafimaad oo ka kooban qaybta gargaarka degdega, qaybta qaliimada guud iyo qaybta neerbaha taasoo dhowaan laga hirgeliyay degmada Gurceel. Xarig jarka xaruntan caafimaad ayaa waxaa ka qayb galay bahda dhaqaatiirta, odayaasha dhaqanka, aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha isbitaalka Fayacare Dr. Axmed Cabdiqaadir ayaa ka waramaya aasaaska isbitaalka iyo waxyaabaha uu qabto.
isbitaalka fayacare waxaa la aas-aasay siddeed tobankii bishii sagaalaad laba kun toban iyo siddeed waa siddeed sana jirsaday asagoo mucusba laakiin xarunta caafimaadka oo hadda la faraya cusub Een, qaybta qaliinka qaliimada iyo daweynta qaybta hooyada iyo dhallaanka qaybta indhaha qaybta maqaarka qaybta cunaha dhagaha iyo sanka qaybta ilkaha iyo qaybta carruurta haddaba ujeedka qaybtan aan u furna waxay tahay inaan helno boos ku habboon oo waasac ah oo bulshada loogu adeego kuna habboon waxyaabihii aan ku shaqayn jirna sida raajada waa casriyeynay waa bedelnay dib u habayn aan ku samaynay qaybta kombiyuutarada waxaan keennay ford Gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin iyo qaar ka mid ah bulshadii kala duwanaa ee ka qayb galay xarig jarkan ayaa soo dhaweeyay xaruntan caafimaad iyagoo sheegay in baahi badan loo qabay.
een, isbitaalka fayakeer oo runtii reer gurceel si gaar ay xasuus ugu tahay ama ay amaal weyn uga hayaan markii la joogo dhanka caafimaadka dadaalada caafimaad oo ay degmadan horey uga soo sameeyeen aad ayay sharaf deegaanka u tahay iyo dadkiisaba waan u hambalyaynaynaa waana soo dhowaynaynaa bacdisalaam naga farxad iyo sharaf ay noo tahay inaan ka soo qayb galno xarigjarka isbitaalka waan u soo goynay lixdan iyo afar kilomitir safarkaas waxaan ku taageeraynay degmada gurceel iyo bahda meesha fadhida ee reer gurceel markooda iyaguna ay xagga imaan doonaan saan dareemaya intaanoo kale waa rabnaa iska fadhi mayno hawsha aad qabateen oo qayb caafimaadka iyo kuwaad soo kordhideen iyo kuwaad soo kordhi doontaan ilaahayna hayna garab galo aadaan inkaga mahad celinayna bulshada qaybeeda kala duwanna annagoo ka wakiila waxay ku raalli yihiin sida aad u shaqaynaysaan Xaruntan caafimaad ayaa dabooli doonta baahiyaha loo qabo helitaanka daryeel caafimaad taasoo dadka degmada ay baahi weyn u qabeen.